markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah curigii caanka ahaa ee qoyskii hayste kasoo badbaadiyey colaadda iyo ukrain waxay sheegtay ana inay laba habeen ay u hudeen gurigii ay deganaayeen oo ah guryahan daadeer xaggiisa hoose ee dhulka hoostiisa oo aan dabcan lahayn nal iyo iyo iyo electricity toddoba caana maalna ay halkaa ku jireen
sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doono
dhognoole kulante hadhantaalin caashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka midhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan jacaylkii adduunka iyo weliba fanaanada xamdi bilan
maya aniga heeskaas waa hees aniga iyo qaas ah ayada iyo heeso badan oo ii qaasah way jiraan waana dee waa aniga wax markaas brefat ii ah heeskaas aniga dalabkeyga barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaala tan iyo dhammaadkii bishii hore ee februari dalka ukrain waxaa ka socda guluf xooggan oo ku qaaday dalka ruushka taasoo keentay in ay dalkaasi naftooda kala cararaan dadweyne aada u tiro badan dadweynahaasi oo u cararay dalalka jaar kale ah ee yurubta bari waxaana dhegaystayaal tan iyo xilligaasi isu soo taraya dhacdooyinka kala duwan ee laga soo warinaya dalkaasi dagaaladu ay saamaynta ku yeesheen iyadoo caawana aynu eegi doono laba sheeko oo la yaab leh oo toddobaadkan si weyn loo hadalhayay sheekooyinkaas oo ay ka mid tahay mid ku saabsan curi sabab u noqday in qoyskii haystay laga qaado dalkaasi islamarkaana waddan kala degganaashiya laga siiyo bal halka la geeyay iyo weliba sida uu sababta u noqday oo iyaduna la yaabkeeda wadata waxa inoo hayo islamarkaana aan barnaamijka kusoo dhoweyn doonaa wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac cabdixaafid sheekadan dabcan aad baa looalaya maalmahan marka hore bal intaynaan sheekada dulucdeeda iyo nuxurkeeda u gelin muxuu ahaa bal curigan haddaynu marka hore faahfaahin ka siino awoodda intaan laegla reerkii raraya cabdixakiin dabcan saynu ka wada warhayno dalka ukrain dagaal ayaa ka socda dad iyo duunyo wixii qaxi karayena waa qaxeen xayawaano wixii laga saari karayna waa laga saaray curigan magaciisa waxaa la yidhahdaa stephen waxa uu caan ka ahaa in muddo ah baraha ay bulshadu ku kulanto gaar ahaana aaladaha instagramka iyo tiktoka halkaas oo dhaqdhaqaaqa curigan iyo waxyaabaha uu qabto ay malaayiin qof ay kula socdeen wa hagaag dee kolley markaa qiyaastii curigani dee qof noola wixii qoraya maaha qofka haystaa markaas soo qoreeya waxaan la socodsiinayay si fiican curigan gabadh magaceeda iminka loo yaqaano aana oo keliya ayaa ayaa lahayd oo dabcan dhaqdhaqaaqiisa iyo waxyaabaha cajaa'idka ah ee caanka ka dhigay ee uu sameeyo gelin jirtay barahaasi bulshada xaqiiqdiina waxaad arkaysaa dee iminka xayawaano badan oo waxyaaba ay dadku sameeyaan ama xayawaano aan la tababari karin eidoo kaleynu naqaanay cabdixakiin oo in la tababaro laakiin dee bisadaha iyo iyo iyo xayawaanadaas way adag tahay in la tababaro laakiin iminka baraha bulshada ay ku badanayaan iyaga laftooda waxyaaba cajaa'iba oo aadanuhu sameeyaan ay sameeyaan markaa gabadh idhaahda magaceeda ana ayaa curigan lahayd stephen wa hagaag gabadhii waxaa la sheegayaa iyo qoyskeedii iyo curigii intaba in la soo qaaday islamarkaana waddan kale la keenay oo waddankaasiga ukrain dagaalka ay ka soo carareen bal arrinkaa haddaad noo faahfaahiso see ku suurta gashay cabdixakiilow saddexdii bishan aynu ku jirno ee saddexaad ee maarch ayaa waxa uu werwer uu la soo gudboonaaday dadkii curigaasi iyo sheekooyinkiisa ee kala socday baraha bulshada kadib markii ay waayeen muuqaalo iyo iyo sawiro cusub oo ku saabsan curiga iyo iyo iyo wixii uu samayn jiray wixii ay daawan jireen dabcanna dee waxaa laga warhayay in uu dagaalku uu ka dhacay ukraine dagaalku inuu ka socdana waa laga warhayay marka markii muddo dadkii ay yaabeen ee ay waayeen ayaa gabadhii aan waxa ay barihii bulshada ku wadaagtay sida ay xaaladdu tahay iyo halka ay markaa mareen iyo sida ay u socdeen waxay sheegtay aana inay laba habeen ay u hudeen gurigii ay deganaayeen oo ah guryahan dhaadheer xaggiisa hoose ee dhulka hoostiisa oo aan dabcan lahayn nal iyo iyo iyo electricity toddoba caana maalna ay halkaa ku jireen kadibna ay toddoba maalmood kadib ay qabteen guryo kale hoostooda oo iyagana dad ku dhuumanayeen halkaana ay ugu suurto gashay inay telefoonka dabka gashadaan oo ay dadka intan ay la socodsiiso wagaag waa taa markaa tagtay de telefoon bay heshay xidhiidh bay samaysay marka iyo la xidhiidhay markaa maxaan ku dhaha hawshan suurtageliyey
dabcan horta waxay samaynaysay dadkii asxaabtii la socotay dhaqdhaqaaqa curigan ayay ay la socodsiinaysay sida ay wax u socdaan labaataneeyo saacadoodna waa warwareegayeen laakiin waxaa cabdixakiinu la soo xidhiiray ururka ku bahoobay dadka caanka ka ah baraha bulshada oo ay tahay fadhigooduna uu yahay monoco meesha la yidhaahdo ayaa la soo xidhiiray ilaa ay ka gaadheen xuduudda u dhexaysa ukraine iyo iyo poland sheekaduna halkaas ayay kasii socotay marka cururigii caanka ahaa in la badbaadiyey noqotay oo ay maxaan ku dhaha qoladaa lasoo xidhiidhay ay soo samata bixiyaan si fiican qoladaasi ku bahowday ururkaasi ayaa cabdixakiinow markaa waxay bilaabeen dadaalkii ay curiga iyo gabadhii lahayd ee dabcan aan ay badbaadiyaan sagaal saacadood ayay ku qaadatay in ay ka gudbaan xuduudda u dhexaysa dalalka ukraine iyo iyo iyo iyo dalka poland oo ay gudaha u galeen halkaa cabdixakiinow kagama ay hadhin halkaa way kusoo dhoweeyeen maalmo ayay ku hayeen kadibna waxay usii gudbiyeen dal kale wagaag oo kumamay daynba ereyada iyo maxaan ku idhahdaa kumamay daynba ukraine agteeda iyo poland iyo meel kale geeyeen xaggey markaa dejiyeen cabdixakiinow currigii iyo gabadhii lahayd currigaasi caanka ka ahaa baraha bulshada dad ka badan hal milyan ay dhaqdhaqaaqiisa la socdeen ugu dambayntii ururkaas iyo dadka ururkaas xubnaha ka ah waxa ay geeyeen magaalada baris dalka faransiiska halkaasi oo qol iyo iyo fadhi ama waxaa la yidhahdo apartment looga kareeyey aan iyo iyo iyo curigeedina halkaas ayay iminka ku nool yihiin oo ay dagaalkii iyo xabaddii iyo iyo sawaxankii madaafiicda dalka ukraine ay ay kaga badbaadeen aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey inta ayna aanu gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga dhegaystayaal aynu ku wada nasanno markan heesta dhoof iyo weliba fanaaniinta xaliima khaliif magool iyo maxamed axmed kulu
kani dhaawacay jacaylkani dhaalasogay jacaylkani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhaalasogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhan taalin caashaqa so iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhan taalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dambal wada hadeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dambal wada hadeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dhexdaday ma guure waxaan dooni ka cunaa danda nansi keliye ay dhexdaday ma guure waxaan dooni ka cunaa danda nansi keliye Wadaha, Mr. Well. Wadaha, Mr. Well. Ilma. Dayga dhacaysa dhaabankayga qoyse. Ilma. Dayga dhacaysa dhaabankayga qoyse. dhantaaniin cashaqa dhaqsa waanu soo noqon soo noqon
aynu intaasi kaga nimaadnay heestaasi ay sida wada jirkaa u qaadayeen fanaaniinta maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliima khaliif magool islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi ay barnaamijka caweyska washington siisay fanaanada xamdi bilan iyadoo dhegaystayaal aynu halkii toddobaadkii hore waraysigii noo joogay kasii aanba qaadi doonno ayay qaybtan fanaanadu ku bilaabaysaa heesta jacaylka adduunka jacaylka adduunka adaan kuu qaaday weyaan fahanti heeskaasna aan- heeskaas waa aniga heesaan dalbaday Een, sikiriye gobciya erayadeeda iyo laxankeeda iska leh haye Een, waa hees aniga dee aan leeyahay jacaylka adduunka adaan kuu qaaday ma fahanti
Indargaga uu ilmaynaya waxa kuu ooman inta dulday runaha idinkoodna adaga adkaaday haddaan sugayo awoodaydoo dhan inaan ku ilaawo iska dhicmayso inaan ku ilaawo iska dhicmayso haddaan sugayo awoodaydoo dhan inaan ku ilaawo
marka ma ma wax gaaro kulley dee noloshaada wax laga yaaba hadda waxyaabaha qaarna way kuu qarsoonyihin waxyaabaha qaarna waa toos marka ma ma ma sheeko gaaro adiga kuu saabsanaydoo dhababa mise waad noloshii markaad aragtay iyo waayaha jira unbaad dalbatay heestaas maya aniga heeskas waa hees aniga io qaas ah ayada iyo heeso badan oo ii qaas ah way jiraan waana dee waa aniga wax markaas brefad ii ah heeskaas Waa aniga aniga aniga dalabkeyga adi dalabkaaga waaga way nuusa noqon doonaa laakiin haddaynu saari kale u noqono xamdi marka laga imaado heesaha fanaaniinta eh, tusaale ahaan oo kale eh, fanaaniinta heese kala duwan qaar badan oo kala duwan oon hore u waraystay oo barnaamijkan ka qayb qaatay waxay sheegeen qaarkood inay waxbarashada ay ku mashquulaan oo ay dhinaca waxbarashada marka laga yimaado heesaha ay mashquul ku yihiin qaarkood ciyaaro iyo waxyaabo kalea inta badan iyo shaqooyin kalea u heliya qaarkood maxaan ku idhahdaa nolol kale inta badan qabtaan adiga marka laga imaado inaad heestood fanaano tahay ma jirtaa shaqo kale iyo wax kalood qabata aniga aniga waa shaqeeyaa meel ganacsiyaa leeyahay oo mar dhow aan furtay badanaa hadda waxaan ku mashquulahay waa mar heesaha markii laga soo tago dee mar walba heeska lama qaado mar walba arrimo hees laguma jiro moogtaa heesaha markii laga soo tago aniga hadda meeloo xooga ganacsiyaan leeyahay meeshaasaan hadda ku mashquulsanahay oo badanaa waqtigiigas geliya marka xamdi waxaa laleeyahay koofiyadan ma wadata un fanaaniinta ganacsigiina waa ku jirtaa haa marka aad iyo aad maya fanka dee sida fanka soomaali fankeena soomaaliyeed aad googtahay fankeena lagama taajiro marka in gana inaa shaqooyin kale iyo waxyaabo kale lagu qabo waa fikrad aad u wanaagsan oo aan dhihi karo fanaaniinta soomaaliyeed hadday ku baraarugeen inay shaqooyin kale iyo fanka ay wax ku lamaaneeyaan aada iyo aad fanaaniin badan oo shaqeeyaanna way jiraan oo aniga keligay ma ihi soomaalidu waxay idhaahdaan qofka afkiisa ayuu ku ciilbaxaa de dabcan fankana meelo meelo fogfog buu gaadhaa oo waxaa laga yaabaa heestaad ka soo qaada xamar ama aad soomaaliya gudaheeda ka soo qaado ama aad nairobi ka soo qaado in daqiiqada kadib inay adduunkao dhan ku faafto ganacsigiina waa ku jirtaa qofkan waxaa la yidhahdaa afkiisuu ku ciilbaxaa ma jirtaa inuun sugaan ama hees aad ganacsigaaga u samaysay oo aad bulshada ku tusayso qiimaha uu leeyahay iyo agabka yaalla
maya maya maya weli aniga hees ganacsigeyga uma sameynin laakiin maadaama social media aan isticmaalno uu yahay hadda mid dadkeena dhan gaarsiisan oo bulshada nagu xiran anaga fan ahaana noogu xiran iyo bulshooyinka kaleba ay naga wada daawadaan hadda baraha bulshada oo si fiican loo isticmaalo intaasaan hadda ku ekeenay iyo xayeysiimo intaasaan sameeyaa waagaag haddaynu dhinacii heesaha ku noqono xamdi waxaad tilmaantay inay marka laga yimaado heesta jacaylka adduunka inay jiraan heesa kaloo iyagana adiga kugu saabsan maxaa ka mid a marka heestaa laga yimaado heesaha kale iyaguna adiga noloshaada la xidhiidha heesaha kaloo aniga nolosheeda la xiriiro adiga waxaa kamid ah hees la yiraahdo jacaylkeena jacayla oo iyadana waa oo iyadana waa jacaylun haa waa iyadana waa jacayl jacaylkeena jacayla aa la yiraahdaa kolley qiyaastii mar haddii ay adiga kugu saabsan tahay oo aad qiimaheedii iyo midhaheedii iyo waxaad macnuu kuu samaynaya oo filaya haddii eraya laba haddaynu soo qabanno kolley iyonooan ku dheeraanaynin haddaynu eraya laba soo qabanno xageed ka soo qaban lahayd heeskas waa waa cajiib magaceeda aad iyo aad jacaylkeena jacayla waaye ha ha jacaylkeena jacayla waaba magaceedaaba cajiibe marka hadaa xoogaa takriir kobciya ayadana eryadeeda iyo laxankeeda iskale looqeynteedana waxay noqonaysaa jacaylkeena jacayla jacaylkeena jacayla inkiyo insiguba insigiyo jinkuba ku farax magarad waa iska daa wax kale jin iyo insi waa isu raaceen jacaylkaasi
jinkii insiga ku faraxay baa la dhaafad yaa marka waxaan leenahay dhegeystayaa dhegeystayaasha jacaylkaas waa jacayl loo dhan yahay aad iyo aada jacayl u dhan yahay wala kama harin
jacaylkeena jacayla jacaylkeena jacayla inkiyo isuguba insigiyo jidkuba ku faraa ubaxa ubaxa ubaxa ubaxa ubaxa ubaxa sacab jiibinaya jacaylkeena jacayla jacaylkeena jacayla jikuba isigiyo jikuba ku fara ubaxa ubaxa ubaxa ubaxa ubaxa ubaxa sacabtiibinaya dhaweyna dhawigeena weeye dareenkira waa midkeena dhaweyna dhawigeena weeye dareenkira waa midkeena irkaaga haddaanu tahay u tahay jeexiga midabaatee irkaaga haddaanu tahay u tahay jeexiga midabaatee
qaybo kaloo waraysigan ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda guud ahaana toddobaadkan intaasaan barnaamijkeennii kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
iska helnaye wadnaha maysku soo jarnaa jarnaa jarjarnaa xabiibi maysku soo jarnaa jarnaa jarjarnaa macaan maysku wada jarnaa waqtigu waynala jira waynala jira nasiibkeena jawaabay oo jawaabay waxaan jiil hore samaynin innaga taan iska helnay wadnaha maysku soo jarnaa jarnaa jarjarnaa wadnaha maysku soo jarnaa